deegaanka balle cad oo siddeed iyo toban kilomitir dhinaca waqooyi galbeed uga beegan magaalada caabadwaaq ayaa dowladdii hore ee soomaaliya u ahaa kastam waana xuduudda soomaaliya iyo etoobiya saraakiil ka socotay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk soomaaliya oo ay wehlinayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada caabadwaaq ganacsatada degmada iyo aqoon-yahano ayaa kormeer indha-indheena ku tegay halkii hore ay ahaan jirtay kastamkii dowladdii hore ee soomaaliya waxaana dhammaantood ay sheegeen haddii dib loo soo cesho kastamkii hore uu noqonayo mid dhaqaalo badan uga soo xarooda dowladda soomaaliya munaafacaadna u ah bulshada waqooyiga gobolka galgaduud iyo bulshada dowladeegaanka soomaalida etoobiya wafdigan oo qiimeyntooda ku hormaray shan iyo toban waddo oo dhammaantood soo gala magaalada caabudwaq iskuna xira dowladeegaanka soomaalida etoobiya iyo waqooyiga gobolka galgaduud ayaa markii ay gaareen deegaanka balle cad ee xuduudda soomaaliya etoobiya waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada guddoomiyaha degmada caabudwaq mahad cumar cilmi ayaa ugu horreyn sidan ka sheegay goobta socodkanaga waxaan ka soo bilownay caabudwaaq waxaanu soo qaadnay waddadii dheerayd ee tegi jirtay xodayga waxaan ka soo leexannay isgoyskii waxaannu soo marray ballacaddii hore ee dowladda dhexe soomaaliya kastanka u ahay deegaankan waxaannu ku nimid middaan hadda la degan yahay ee labada dhinac ka soo jeedda in badan oo runtii aan ku qiyaasi karo shan iyo toban waddo oo aannu teginna wey jiraan dhammaantoodna waxaa kulmisa degmada degmada sidaad la socotaan waa magaalo madaxda waqooyiga galgaduud ku soo dhowaada meeshan ballacad baa layidhaha qaar ka mida odayaasha iyo haweenka deegaanka ballicad ayaa ka sheekeeyey xilligii kastamkii soomaaliya iyo etoobiya uu ahaa deegaanka meeshaan waa ballacad sida adinkuba ad u ogsoon tihiin waa xaduud kala badha labada dawlo oo waddanka wada degan waa meel kala sara waa meel dhexdhexaada waa meel nabadgelyaah annagu meeshan aan joogno waxaa weeye astankii hor ahaan jiray soomaaliya iyo etoobiya wax ku kala qaadan jireen qurca weyn buu ahaan jiray nimanna waxay kaasay firasan jireen ilaa iyo hameenkii lixdan iyo lixdii halkaasaan ku noolayn waxaan degannahay deegaankaas sentraalka ahaan degannahay oo ballacad la yidhaahdo tan in laga dhigo waxaan u arkaa si wanaagsan baan u arkaa waanan u qalannaa agaasimaha waaxda howlaha xasan cabdulqaadir maxamed iyo agaasimaha socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka qaybta galmudug sugaal yuusuf kaahiye ayaa ka warbixiyey socdaalkooda meeshaan waxaa la yidhahdaa balacad waxaana nahay guddi loo soo xilsaaray inay arkaan barahii xuduudihii dalka qaybtan sagtaan ee laanta afaraad ee galmudug hay-addii socdaalka iyo jinsiyadaha qaybta uga aadan in sida ugu dhaqsiyaha badan barahii hay-adda socdaalka ay lahaan jirtay la howlgeliyo annaga safarkeenna haddaan gudogalo wuxuu ku saabsanaa aragti iyo kormeer inaan aragno xuduudka iyo meelaha lagu shaqay karo barnaamijkaasaan kolley hordhac u nahay waana madax badan baa nooga dambayn doonta imaan doonta wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda galmudug cabdiraxiin axmed cigaal ayaa ugu dambayntii goobta ka hadlay waan ku faraxsannahay socdaalkan indha-indhaynta ah bulshadan quruxda badan idinsoo dhoweysay waxay idinka rajaynaysaa insha allah wixii aad aragteen inaad maaragtay la noqon doontaan ayaala cabdulaahi jaamac rediyo daljer caabadwaaq